bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo koob iyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba taarikh noleedkii asxaabta asxaabtii nabigeena sala allahu caleyhi wasalam dhinaca kalena waa darsigii saddexaad ee taarikh nololeedka saxaabiga tacud saxaabiga cutbatu ibnu khaswaan waan soo aragnay duruusii hore aan kusoo aragnay meesha loo diray inay ahayd magaalada la yidhaahda ubulla kaanad waxay ahayd al ubullatu magaalada ubullo la yidhaah allatii midaasoo itajaha uu aaday ilayha iyada xaggeeda cutfat ibnu khaswaan bijeyshihi ciidankiisii uu la aaday ciidankiisii assakiirati ee tirada yaraa madiinatan magaalo ayay ahayd xasiinatan oo lama galaan aho si fiican u oodan si fiican u oodan qaa'imatan oo ku taalla calaa shaati'i dijla webi weynaha dijlo la yidhaahdo xeebtiisa ku taalla webigaas daankiisa ayay ku tiilay jirjirkiisa ayay ku tiilay xeebta badda iska leh webigu xeeb ma leh marka dijluhu waa laba laba webi oo waaweyn oo midna dijlo ladhaha midna furaad wuxuu kasoo burqadaa uu ka yimaada buuraha waaweyn ee dalka turkiga markaasu wuxuu soo maraa ciraaq iyo ayuu soo maraa waxaanuu ku daraa meesha ladhaha shadil carab ayuu ku daraa oo magaalada basre ay ku taallo wa kaana wuxuu ahaa alfurusu nimankii reer furus waxay ahaayeen qad itakhaduuha kuwa ka dhigtay magaaladaas ubullo la yidhaah makhaasina ee istoodho ama bakhaaro yey li aslaxatihim hubkooda uga dhigeen meel hubka lagu kaydistay ahayd sideeda dhanba iyadu wa jacaluu waxay ka dhigteen ama ka yeesheen min abraaji xusuuniha derbiyadeeda dhaadheer burji waxaa la yidhaah wax aada uun u dheer baa la yidhaha guryahan hadda dhaadheer ee maaragtay intaasoo dabaqa yaa burji baa la yidhaha burji af ingiriiskana tower baa lagu yidhaahdaa tower marka burji waa wax dhaadheer min abraajiha guryaheeda dhaadhe xusuunteeda dhaadheerna waxay ka dhigteen maraasida meel wax laga waardiyeeyo oo laga indha indheeyo oo laga jeedaaliyo marsadka waxaa la yidhaha waa meesha waxa dhaqdhaqaaqi oo dhan meesha laga ilaaliyo ayaa la yidhaha maraasida hadda waa waxaa ka mid a waa kuwa ajraamta cirka xidigaha iyo kawaakibta iyo balanedyadan kala duwan meesha laga jeedaaliye weeye waxaa jira mid la yidhaahdo marsadka adduunka ugu weyn waxaa la yidhahda habal habal baa la yidhaha shan iyo labaatan sano ayuu cirka heehaabayay uu intaa macluumaad ka soo dirayay marka waxaa la rabaa in la bedelo isaga oo mid kale oo lagu bedelo la yidhaahdo james wat james web mid la yidhaahdo oo kasii awood badan marka maraasidu waa wax macruuf aho la yaqaano marka saasoo kale ayay ka dhiganayeen wa kaana alfurusu furuskuna waxay ahaayeen qad itakhaduuha kuwo ka dhigtay makhaasina bakhaaro iyo liaslaxatihim uga dhigteen wa jacaluu waxay ka dhigteen min abraaji xusuuniha dhufaysyadeeda guryaheeda kuwa ugu dhaadheerna maraasida meel wax laga jeedaaliyo oo limuraaqabati acdaa'ihim cadowgooda ay ka ilaaliyaan ka ilaaliyaan oo ka fiiriyaan laakin hase atee daalika arrintaasi lam yamnac kama horjoogsan oo uma diidin cutbati ninka cusbe la ydhaah min ghaswiha magaalada inuu ku duulu u weeraro cala aruqmi inkasta oo min qilati rijaalihi raggiisuna ay aada u yaryihiin yaridiisa lala qabo ay aada iyo aada raggiisa u yaryihiin iyo wada-aalati silaaxihi iyo hubkiisa micno yaradiisa hubkiisa wuxuu wataa seefo iyo warmo bas ayuu wataa wax kaloo haystaba male id sababtu maxay tahay lam yajtamic iskuma soo gaadhin oo uma soo ururin lahu isaga min arijaali raggii hayru sittumia lix boqol wax ka badanoo muqaatil saddex boqolna waa isagii hore usoo raacanaya dhowr iyo toban sayidina cumar waa isagii u ballanqaaday inuu wuxuu helaba ka daba keenayana saddex boqolna wuu kasoo dabadiray way soo gaadheen marka tod- lix boqol bas uu haystaa magaalada sidaasaa la rabaa in lagu weeraro lix boqol oo keliyeed tasxabuhum waxaase la socota daa'ifatun koox qaliilatun oo yaroo min annisaa'i haween ah walam yakun muusan ahayn cindahu isaga agtiisa min asilaaxi hub hayru suyuufi warimaaxi warmo seefo iyo warmo waxaan ahaynna muusan haysanin fa kaana waxaa mar hadday sidaas tahay laabudda midda ay tahay qasab ku tahay iyo lagama maarmaan min an yastacmila inuu adeegsado dakaa'ahu caqligiisa markaan hub kuma dagaalami karee nasriga ilaahay iyo uma inuu caqligiisa isticmaalo marka caqligiisi waa isticmaalay waa kan aan aragno acadda wuu diyaariyey ama wuu diyaargareeyey cutbatu cutba liniswati dumarkii la socday wuxuu u diyaariyey raayaatin calan dagaaleed calanka lagu dagaalamo ayuu u diyaariyey kuwaasoo rafacahaa uu ku xidhxidhay calaa acwaadi rimaaxi warmaha ee qoriga ay ku jiraan waranka markasta qori baa la geliyaa bir ma ah cuudkii ama qorigii ama ushii ushii ul aan dhahno ushii oo warmaha ayuu ugu xidhay calan wa amarahunna wuxuu amar ku siiyey an yamshiina inay socdaan bihaa calamadii khalfa aljeyshi ciidanka gadaashiisa inay calamadii iyagoo taagaya ay soo qaadaan wa qaala wuxuu ku yidhi lahunna iyagii idaa markii naxnu annagu iqtarabna aan u dhowaanno min almadiinati magaalada madiina magaaladan yacni ubullo ah magaalada markaan u dhowaanno fa ahirna kiciya atturaaba carada waraa'anaa gadaashayada ciidda kiciya qoryo intaad qaadataan ciidda un kiciya xataa tamla'a ilaa ay ka buuxiso bihi boodhkaa aad kicisaan aljawa hawada dhan boodh kiciya waa boodh boodh kiciya waxoogaana naga yaraha dambeeya boodhna kiciya falamaa markii danow ay u dhowaadeen ciidankii min al ubullati meel fog bay kuwaas de wax ka arkayaan soo maaha kharaja waxaa u soo baxay ilayhim iyaga jundul furusi ciidankii reer furus ayaa usoo baxay si ay ula dagaalamaan magaaladii bay kasoo baxeen bannaankay uga soo baxeen fara-ow waxay arkaan waxay arkeen oy la yaabeen iqdaamahum dhiiranidooda say unugu soo socdaan niman haba yaraatee ee istaagaya ama ka gabanaya maaha way kusoo socdaan way kusoo dhiiran yihiin iqdaamahum kusoo socoshada ay uun ku soo socdaan ay kusoo dhiiran yihiin calayhim iyaga wanadaru haddana waxay eegeen ila raayaati calamadii ayay eegeen bandiiradihii ka dambeeyey calamadii dagaalka allatii calamadaasoo takhfiqu babanaysa waraa'ahum gadaashooda wa wajaduu waxay arkaan waxay arkeen oo kale algubaara boodhkii oo yamla'u ljawa hawada dhan buuxiyey khalfahum gadaashoodii faqaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood nimankii ciidankii reer furus libacdin qaarka kale waxay ku yidhaheen innahum intan aan aragnaay innahum kuwani daliicatul caskari ciidanka caaradiisii weeye horseedkiisii weeye hormuudkeedii weeye waa bilowgii wa inna waraa'ahum dhab ahaantii waxaa ka dambeeya jeyshan ciidan jaraaran oo siqaya tiro wuxuu ka qabo oo yuhiiru lgubaara waxaad boodh aad aragtaan kicinaya wa naxnu inaguna qilatan kuwa yar baan nahay uma markaa kadib dabba waxaa ku gurguurtay oo fantay fii quluubihim quluubtooda adducru argagax wa saytara waxaa qabsaday oo ka sayid caleeyay calayhim iyaga aljazacu argagaxi waa isla midkii uun labadaas fatafiquu waxay bilaabeen ciidankii reer furus yaxmiluuna inay qaataan oy degta ku qaataan maa wixii khafa uu fududaaday wasnuhu culayskiisu wuxuu fudud yahay wa qalaa thamanuhu qiimihiisa iyo lacagtiisuna ay qaali tahay iyo kaloo dhan ayay ka tageen iyo wata- wayatasaabaquuna inay kala boobaan ilaa rukuubi sufuni doomihii inay fuulaan doomihii arraasiyati ee tiilay ee ku xidhnayd ee baroosinka dhigatay saasan waad dhihi kartaa doonta baroosin bay leedahay arraasiyati ee ku xidhnayd ama baroosinka dhigatay fii dijla webiga dijlo laydhaah wayuwalluuna inay jeediyaan al adbaara dhabarka inay jeediyaan iyo duburtu ay cararaan waba iska carareenba fa dakhala wuu soo galay cutba al ubullata magaaladii ubulla ayuu soo galay duuna an yafqida isagoon waayin axadan qof oo min rijaalihi raggiisa ka mid a dagaalba ma dhicin waa carareen uma markaa kadib fataxa haddana wuxuu qabtay oo uu furay uu gacanta muslimiinta soo geliyey maa xawlahaa maa wixii dhul ah ama magaalooyin oo xawlaha iyada ku hareeraysna oo min almuduni magaalooyin ah walqura tuulooyin ah wa hanima wuxuu qaniim ahaan usoo helay min daalika magaalooyinkaas iyo tuulooyinka khanaa'ima haniimooyin kuwaasoo cazat cala alxasri la tirin kari waaye iska dheh cazat cala alxasri la tirin kari waaye tiro waxay ka qabto wafaaqad ka sara martay kulla taqdiirin mala awaal kasta wartola imisay ahayd intii la yidhaahba way kasii sara maraysay xataa intii ayay badnayd ina axada rijaalihi cutba ibnu khaswaan raggiisii la maaragtay isaga la socday nin ka mida yacaada wuxuu ku laabtay ila almadiinati magaaladii madiine ayuu ku laabtay fa sa'alahu nnaasu dadkii ayaa weydiiyey kayfa sidee bay almuslimuuna muslimiintu yihiin fi lubullati magaalada ubulla waabaad qabateene bal ka warrama xaalintii xaaladii muslimiintu maxay qabtaan maxaa howl u ah fa qaala wuxuu ku yihi cam camma tatasaa'aluuna war maxaad i weydiinaysaan can ayi shayin maxaad tatasaa'aluun waxaad i weydiinaysaan ma garanaysa wallaahi baan ku dhaartay wuri laqad taraktuhum waxaan ka imid muslimiintii wahum iyaga oo yaktaaluuna beeganaya ama mis- ama miisanaya addahaba dahabkii iyo walfidata fidadii qalinkii iktaalan beegasho iyagoo beeganaya ama miisanaya labadaba waa la yidhaha waa la beegay iyo waa la miistay fa akhada annaasu dadkii waxay bilaabeen magaalada madiine joogay yashudduuna inay u ambabaxaan oo ay gaadiid u fuulaan oo loo dhoofa ila alubullati inay u xidhxidhaan yashudduuna inay u xidhxidhaan ila alubullati ubullo xaggeeda alrixaala xamaanta oo nin walba uu yidhaha haniimadaas wax ka doono cinda daalika markaa agteeda cinda daalika markii haniimadaa badan la hela agteeda ra'aa wuxuu arkay cutbatu cutbatu ibni khaswaan wuxuu arkay anna iqaamata junuudihi ciidamadiisu inay ku nagaadaan oy degaan fi lmuduni almaftuuxa magaalooyinkan magaalooyinkii furuska ay lahaayeen ay muslimiintu furteen halkaa inay degaani sawfa tucawiduhum degitaanka halkaa ay degeen inay dhaqan uga dhigi doonto calaa liinil cayshi nolol jilicsan oo maaragtay nolol raaxa leh oo adadkaantii iyo maaragtay ada- ee- ee j- j- jihaadkii iyo waxaa la iska daayo oo la jiljilicsanaaday inta la raaxaysto oo la cayilo oo la noqdo wada- maaragtay wax oo wada jiljilicsan tucawiduhum inay dhaqan uga dhigto calaa liini lcayshi nolol jilicsan oo raaxa leh oo wa tukhalliqahum ay dhaqan uga dhigto waa isla mid uun tucawidahum iyo khala- akhlaaq waa isku mid. Tu- wa tukhalliqahum ay dhaqan uga dhigto biakhlaaqi ahli tilka albilaadi dhulkaa la qabtay dadkii deganaa dhaqankoodii oo kale ay qaataan oo markaas watafullu ay wiiqdo min xiddati tafullu ay raawis ka dhigto Taf- falliga waxaa la yidhaha bir af lahayd oo af beeshay oo waxba taraynin bir af beeshay oo afkeedii u waayey laakiin dacfi unbaa laga wadaa oo watafulla ay wiiqdo ama ay aftirto min xiddati casaa'imihim niyadoodii birta ahayd calaa muwaasalati alqitaali jihaadka inay sii wadaan niyadoodii birta ay u qabeen inay tii daciifiyo daciifiso oo ay aftirto oo ay afbeesho fakataba wuxuu u qoray ilaa cumar ibn khadaab buu u qoray yastadinhu isagoo fasax weydiisanaya fii binaai lbasra magaalo basra laydhaa inuu dhiso ma jirin marka ninkaasaa dhisay si magaalooyinkii kale aan loo degin ee nimankii furusta ay lahayn oon raaxada loo baranin wa wasafa wuxuu u tilmaamay lahu wa wasafa cutba wuxuu u tilmaamay lahu sayidina cumar almakaana meeshii alladii meeshaasoo ikhtaarahu uu u xushay ama u doortay lahaa iyadii uu u doortay inuu magaalada ka dhigo fa adina wuu u fasaxay sayidina cumar cumar wuxuu u fasaxay lahu cutba ayuu u fasaxay cutbata ibnu khaswaan ikhtada wuu cab wuu cabiray wey ikhtada wuu cabiray cutbatu almadiinata aljadiida magaalada cusub marka madiinatu lbasra ninka cabiray wuxuu ahaa cutbatu ibnu khaswaan wa kaana wuxuu ahaa awala maa shayka ugu horreeyo banaahu uu dhisay masjiduha alcadiim masaajidkeeda weyn buu ahaa walaa cajaba wax lala yaabana ma ah maxaa jira fa min ajli lmasjidi masjid daraaddi yacni salaada yuu kharaja uga soo baxay huwa isaga oo cutba aya wa asxaabuhu asxaabtiisii la socotayba gusaatan fii sabiili illaahi diinta alle diinta alleh oo islaamkaa sare u qaadideeda dagaal ay u galaan iyo jihaad ay u galaan masjid daraaddi oo islaamka ramsi u ah yacni tusaale u ah ayay usoo baxeen wa bilmasjidi masjidka oo salaada iyo ku-xidhnaanshaha ilaahay iyo islaamka iyo salaadiibaa waxay tahay cimaaduddiine diinta tiirkeedii yuu intasara guulaystay huwa isaga iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii calaa acdaai illaahi cadowgii ilaahay ay uga guulaysteen uma markaa kadib tasaabaqa way u kala baratameen aljundu ciidankii cala iqtidaaci alardi dhulkii inay cabirtaan wa binaa'i albiyuuti guryihii inay dhistaan laakina hase ahaatee cudbata ninkii cudbo ahaa lam yabni ma dhisin linafsihi naftiisa beytan guri uma dhisin wa inamaa wax kale maahane dalla wuxuu ahaa ahaaday yaskunu inuu dego uu deganaado khaymatan teendha inuu degaado deganaado oo min al aksiyati weliba ka samaysan marooyin daalika sababtu maxay ahayd uu saa u yeelay liannahu isagu kaana wuxuu ahaa qad asara kii ku siraystay oo ku qarsaday fii nafsihi naftiisa amran arrin waa arki doonaa arrinta waxay tahay falamaa markii ra'aa uu arkay cutbatu cutba ana addunyaa inay adduunyo aqbalat ay ku soo jeedsatay cala almuslimiina muslimiinta xaggooda ay u soo jeedsatay filbasrati magaalada masra iqbaalan soo jeedsi oo yudhilu lmar-a qofka halmaansiiya can nafsihi naftiisaba halmaansiiya duhuulka waxaa la idhaha intay wax kugu dhacaan aada isgaran weydaba waan isgaran waayo duhuul baa la yidhaha waxaa kaluu arkay wa ana rijaalahu raggiisii alladiina raggaasoo kaanuu ahaayeen mundu qaliilin waqti aan saa u fogeynba ahaayeen laa yacrifuuna kuwa aan aqoonin tacaaman wax la cuno oo adyaba ka wanaagsan min al ursi bariis almasluuqi biqishrihi oo isaga oo buushkiisii buunshihiisii iyo qasharkiisii wata lagu laysku kariyey wax ka macaan weligood aan cunin oo wuxuu arkay qad tadawaquu dhadhansaday ma'aakil alfurus furusku waxay cuni jireen oo min alfaaluudaj xalwo xalwo faaluudaj la yidhaahda marka laga sheekeeyay aniga hadda faaluudaj ma aqaanin waxa weeyaan waa waxa toortada loo yaqaan toorto waxa weeyaan waa xalwad waxay ka samaysan tahay malab bay ka samaysan tahay iyo subag subag iyo malab iyo maxaan ku idhaahdaa iyo daqiiq la isku daray intaa wey faaludaj baa la idhaha iyo wal wallow danj iyo tana tanna waa mid kale xalwo u nooc kale waay waa xalwo kale iyana oo lows uu ku samaysan yahay iyo wakayruhumaa waxaan labada ahayn wastataabuuha ayna aad iyo aad u jeclaysteen oo ay ugu raaxaysteen fa khashya wuxuu cabsaday calaa diinihi diintiisiibuu wuxuu uga cabsaday min dunyaahu adduunyadiisii wa ashfaqa wuxuu u baqay cala alaajilati midda dambe yuu u baqay oo aakhiro ah min alcaajilati middan hadda degdeg ee hadda dhammaanaysa inay ka fasaadisa ayuu ka baqay fa jamaca wuxuu soo ururiyey annaasa dadkii fii masjidi lmadiinati fii masjidi lkuufa magaalada kuufa masjidkeedii kuufa iyo basra isku mid bay ahaan markii dambe wa khadabahum markaasuu u khudbeeyey fa qaala wuxuu yihi ayuha nnaasu dadow ina dhab ahaantii addunyaa adduunyo qad aadanat adduunyadana aad wax moodaysaan qad aadanat waxay caddaysatay yaa bilinqidaa'i inayba dhammaataba adduunyada way dhammaan rabtaaba wa antum idinku muntaqiluuna waxaad u guuraysaan waad ka tegaysaan canha adduunyadan ilaa daarin daar kale iyo nolol kale oo laza- laa- laa zawaala fiiha aan haba yaraatee laga tegay inoon isbedelayn ee fantaqiluu u guura ilayhaa ad- maaragtay daartaa dambe aakhira u guura bikhayri acmaalikum wax wanaagsan ood samayseen oo diinta islaamku ay idin fartay taa ugu guura isagaa iska sheekeeyey marka adduunyadantada la maaragtay wax la moodayo wax uu soo maray ayuu uga sheekeeyey wuxuu yihi walaqad ra'aytuni waad i arkaysay buu yidhi saabica sabcatin toddoba ruux koodii toddobaadin aan ahaa oo maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam la joogay wamaa lanaa annaga oon lahayn tacaamun wax afka la geliyo oo la dhadhamiyo oo ghayra waraqi shajari caleengeed waxaan ahayn xataa intii qarixad ay ka dildillaacday minhu geedkii caleentiisa aan cunaynay ashdaaqunaa qowlalyadayadii qowlal qowlalka waxaa la yidhaha labada bishmood bishinta sare iyo bishinta hoose meesha ay iska galaan ay iskaga xidhmaan yaa qowlal la yidhaha qowlaladii ayaana dildillaacay buu yidhi ta kale wuxuu yidhi waa laqad iltaqadtu waxaan dhulka ka helay wax uun haddee la iska tuuray waay laqad iltaqadtu waxaan dhulka ka soo qaatay uun burdatan maro daata yowmin maalin maalmaha ka mida yacni tii hore waxay ahayd caleen geed baan cunaynay waa wixii la cunayay maxaan xidhanaynayna mara uun layska tuuray baan dhulka ka soo qaatay buuhi walaqad iltaqa- walaqad iltaqadtu waxaan dhulka ka soo qaatay burdatan maro daata yowmin maalin maalmaha ka mida fashaqaqtuhaa waan kala goosanay beynii iyo wa beyna sacd ibni abi waqaas aniga iyo sacd ibni waqaas ayaa kala goosanay fatazartu waxaan guntaday guntiga waxaa la yidhi waxa hoos lagu xidho waxaa goosa lagu xidhaa fatazartu waan guntaday binisfihaa maradii aan kala jeexanay nuskeeda ayaan anigu guntaday korkii waa iska qaawan yahay waxba la- lagu astura lama hayo watazara waxaa guntaday sacduna binisbiha alaakhir nuskeedii kale saas baan ahayn fa idaa m- naxnu inaga alyowma maanta lam yabqa nagama hadhin minaa namakiyagii asxaabta aha nagama hadhin waaxidun mid mid annaga asxaabtii ma jira ilaa hadduu jiro uu weli nool yahay wa huwa isagu amiirun madax ayuu wuxuu ka yahay calaa misrin magaalo oo min al amsaari magaalooyinka ka mida wa innii aniguna haddaan iska hadlo acuudu billaahi alla ayaan ka hoosgalay oon ka magan galay an akuuna inaan ahaado cadiiman mid weyn oo isla weyn cinda nafsi aniga naftayda mid isla weyn sagiiran oon yar oon waxba lagu falayn oon qiimo lahayn cindallaahi alla agtiisa ruuxa kibirsan baa sidaas isagaa isla weyn ilaahay agtiisana waxa weeyaan way yaryar yihiin Waxa- nabigu wuxuu inoo sheegay dadka mutakabiriinta ah ee isla weyn maalinta qiyaamo waxay imanayaan iyaga oo maaragtay quraanjada yaryarka ay dhowracasada la yidhaha laalle eg oo dadku ay ku joogjoogsanayaan uma markaa kadib istakhlafa wuxuu isku bedelay calayhim ciidankiisii wuxuu iskaga bedelay rajulan nin oo minhum iyaga ka mid a nin iyaga ka mid a ayuu magacaabay uu yihi war igu siisin ciidanka adigu madax ka noqo wa wadacahum wuu sagootiyey wa madaa ila almadiinati magaalada madiine ayuu aaday falamaa markii qadima uu u yimid uu u soo galay cala alfaaruuqi sayidina cumar markuu u yimid istacfaahu wuxuu ka codsaday in uu ka casilo uu ka cafiyo ma raba madaxnimo ma rabe madaxnimadii maantana hadda si madax loo noqdo dadna waa loo dilaa ama ummad dhanna baa loo baabiyaa sida hadda ina asad iyo ay u laynayaan iyo siisi iyo wax la mid a say dadkii u dhammeeyeen kuwana laaluush bay u bixiyaan kuwaanuna laaluush bay u bixinayaan kuwana laaluush bay u bixin kuwana dadkii bay dhammaynayaan ninkaasna wuxuu leehay ma raba jagadii falamaa markii qadima uu u yimid cala alfaaruuqi istacfaahu iga cafi buu yihi jagadii iga cafi min alwilaayati madaxnimadii falam yucfihi kama cafin waa diiday fa alaxa wuu ku celceliyey calayhi isaga buu ku celceliyey waxaa ku celcelinaya oo iga cafile cutba fa asara calayhi waxa cumarna wuu ku adkaystay alkhaliifatu khaliifana wuu ku adkaystay fa asara wuu ku adkaystay calayhi alkhaliifatu khaliifuna wuu ku adkaystayoo makaa bedelayuu yidhi wa amarahu amarna wuxuu ku siiyey bilcawdati ila lbasra inuu basro ku laabto fa adcana wuu u hogaansamay maxaa jira amarka lama diidi karo liamri cumara kaarihan isagoon laakiin raalli ka ahayn wa rakiba wuxuu fuulay uu koray naaqatahu hashiisii wa huwa isagoo yaquulu leh allaahuma allahayow laa taruddanii ilayha basra ha ii celin allaahuma allahayow laa taruddanii ilayha basra ha ii celin fastajaaba alla wuu ka yeelay subxaanahu wa tacaala ducaahu ducadiisii alla wuu ka yeelay id muxuu uga yeelay maxaa dhacay lam yabcud ma fogaanin can ilmadiinati magaalada madiine kama dheeraaninba kama fogaanin kaiiran wax badan xataa intii catharad ay turunturootay naaqatahu hashiisii awinbaa yaraha turunturootay fa khara canha wuu ka dhacay shariican isagoo dhintayba wa faaraqa alxayaa halkaas ayay naftiina uga baxday marka adduunye ma rabin aakhare ayaa ka horreysay aakhare ayuu dhistay hadda ka hor baa nin caalim ah oo zaahid ahoo yaa mid kuwii madaxda ahaa muslimiinta ee wax iska qaqasanayay yaa su-aal weydiiyo wuxuu yihi waxaan ku weydiiyey limaada nakrahu alaakhira inaan dhimanno waan necabnahay maxaa markaasaa wuxuu yidhi camartum uddunya adduunyada ayaad camirteen oo dhisteen wa kharabtum alaakhira aakhirana waa iska haraabiseen wax idinka horeeya male marka waxaad nacaysaan meeshii midii aada dhisteen inaad ka tagtaan oo meel aan waxba idinka horreynin aad tagtaan laakiin ruuxii sida asxaabta oo kale ninkan haddaan ka hadlayna aakhiradiisa isku huba waxba adduunyo ku fali maayo marka intaas ayaan kusoo koobaynaa kusoo kabagabaynaynaa taarikh nololeedkii cutbat ibnu khaswaan aada looma yaqaano oo asxaabta aada caanka u ah ma aha laakiin ninkaas wuxuu ahaa jabalka ayuu ahaa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته